bsm اllaahi الرxman الرaxيim alxamdu لlaahi rab اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu dawuud raximah اllah tacaalى baabun fi الslb laa yuhamas casharkii ugu dembeeyey baabkii ugu dembeeyey baabun fi اlimaami ymnacu اlqaatila salba imaamka qaatilka inuu u diido salabka salabku wuxuu ahaa qofkii wax dilo oo qof dilo qofkii gaalka ahaye uu dilay wixii uu ku rarnaa ee hub ah iyo gaadiid ah inuu isaga leeyahay xadiidkii ugu dembeeyey khaalid ibnuulwaliid waxaan soo marnay inuu nin u diiday markii la weyddiiyena inuu ku cilleeyey waa ila batayoo maalkan salab aad u fara badan buu noqday ayb oo laqad istaktartuhu ayuu yidhi waan waa ila batay buu yidhi marka xoole aad u badan haddii ay yihiin haniimada caamka in lagu soo daraan jeclaystay marka madhabkaas waa madhabka cumar radi allaahu canhu isaguna uu qabay kitaabu اlamwaal abuu cubayd alqaasim ibnu sallaam uu iska leeyahay sida uu tilmaamayo oo cumar baa waxaa laga wariyey inuu yidhi inaa kunaa laa nukhamisu salaba wa ina salaba albaraa balaga maalan annagu wuxuu yidhi waxaan ahayn salabka inaanan khumus gelin jirin ma khumusay jirin oo haniimo kama aanan dhigi jirin laakiin albara ibnu caasib salabkii uu soo qaatay maal ayuu gaaray buu yidhi maal ayb fa ana khaamisuhu anugu waxaan ahay buu yidhi marka mid khumusaynayaan ahayoo haniimo oo kale ka dhigayo haniimada ku darayo marka fa kaana dalika wuxuu ahaa awala salabin khumisa fi lislaam salabkii ugu horreeyey ee islaamka dhexdiisa la khumuseeye kaasuu ahaa alamwaal abuu cubayd alqaasim ibnu sallaam kitaabkaasuu ku wariyey wuxuuna sheegay xadii aharkaa cumar laftirkiisu inuu deliil u yahay salabka inuu qaatilka leeyahay taasay deliil u tahay ayb maxaa yeelay cumar laftirkiisa waa ka wuxuu leeyahay maal badan baan u arkay marka yani waxay caddaynaysaa marka salabku inuu sidiisaba qofka wax dilay uu leeyahay cumarna marka ra'yi ahaan marka haddii xooluhu salabka ay aad u bataan inuu markaa yacnii ra'yigiisa ama ijtihaadkiisa uu ka khumuseeyey kaana uu ugu horreeyey salab khumus laga sameeyo ayb calaa kullin marka khaalid waxaan u keenay waxay ahayd waa looga horreeyey oo waxaaba ugu horreeyey cumar bnu alkhadaab radi allaahu canhu madhabkan ayb laakiin nebiga wuxuu xukumay salabka ninkii wax dishaa iska leh ayb xukunka caadigaa sidaa weyn markhaati unbuu u keensanayaa qaala alimaamu abu dawuuda raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi salabi salabka laa yuamasu laa yukhamasu aan la khumusaynaynin ayb ayb fii bayaani ana salaba salabku laa yukhamasu lama khumuseeyo taa caddaynteediibuu u baab yahay baabkan qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa ismaaciil bnu cayaash can safwaana bni camrin can cabdiraxmaan bni jubayr bni nufayr can abiihi cawf bni malikin alashjaciy wa khaalid bni اlwaliid ana rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga qadaa bisalabi salabkii ayuu xukumay lilqaatili buu u xukumay midka wax dilay walam yukhamis nebigu ma uunan khumusaynin asalaba salabka salabkuna marka dabcan wuxuu noqonayaa gaadiidka qofka la dilay oo wato hubka uu markaa ku raran yahay dharkiisa kuwayaalkaas weeyaan salabka dharka uu wato gaadiidka uu saaran yahay qalabka uu markaa wato waxyaabahaas oo marka salabaynaya salabka uu yahay taa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaatilkiibuu u xukumay ninkii wax dilay walam yukhamis isalaba marka xadiidku wuxuu deliilu yahay macnihii loo baabaystay oo ah salabku inuunan gelaynin waxa la takhmiinsanayo haniimada inuunan gelaynin xoolaha marka haniimada waxaa la sameeyaa marka ugu horrayso marka xoolaha la keeno imaamku wuxuu u xukumayaa ninkii wax dilay ee markhaati keensadaa ninkii uu dilay hubkiisii iyo wixii uu ku rarnaa ayuu faraha ka saarayaa qofkii dilay uma waxaa ku xigo culummadu ay yidhaahdaan wixii qarash ku baxay haniimadaas soo rariddeeda iyo ilaalinteeda mararka qaar haniimada soo rariddeeda qarash ku baxaya soo rariddeeda qarash ku baxaya ilaalinteeda qarash ku baxayaa waxaasoo dhan marka waxay ka go'ayaan haniimaday ka go'ayaan taana markii la gooyo meel layska dhigo kadib marka ayaa waxaa imaanaya marka in la khumuseeyo ayb marka marka waxaa soo baxaysa mas'alatu nafal oo ay culummadu isku khilaafsan yihiin sida aan arki doonno ayb xoolaha sidaa u soo haray miyaa nafal abaalgud wuxuu aho imaamka uu bixinayo miyuu bixinayaa kadib miyaa inta la khumus haniimada la khumuseeyo khumusna meeshii ilaahay ugu talagalo suuratulanfaal lagu sheegay afarta kalena dadkii muqaatiliintaee dagaalamayaa la siinayaa saami waxaa qaadanaya ninkii dagaalka laba saamina faraska ala ayaa leh marka ninkii faras ku dagaalamaya saddex saami buu isku yeelanayaa ninkii lug ku dagaalamayana hal saami saasuu qaybi jiray nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo mise yacnii nafalka waxaa laga bixinayaa khumuska qaniimada marka laga bixiyo aslaabta marka la bixiyo salabka oo wixii iyada qarash ku baxay la bixiyo shan ayaa loo qaybinayaa qayb marka shan loo qaybiyo khumuska shan meelood oo meel meeshaas ayaa laga bixinayaa nafalka uma markaasaa ahlu khumuska waxooda ay qaadanayaan waa madhab kaloo imaam maalig qabo in nafalka khumuska laga bixiyo arbacatulakhmaaskana dadkii dagaalamay ay qaataan madhab saddexaad waxa uu leeyahay aslaabta marka la bixiyo oo haniimada wixii qarash galay lagu la bixiyo maalkii inta la soo qaadaa shan loo qaybinayaa qayb yaa gooni loo dhigaa waa khumus khumuskaas baa shan loo sii qaybinayaa shantaa marka loo qaybiyo meesheed ayaa nafalka laga dhiibaa ayb waa madhab marka alimaamu shaafici iyo culammada kale ay qabaan nafalka meeshiisana aan ku arki doonno in sha allahu tacaala adigu marka siyaabahaasa loo qaybiyaa salabka wax ugu horeeyo laga bixiyo baabun ay haada kani baabun baab weeyaan man ajaaza qofkii banneeyey man ajaaza qofkii dhammaystiray calaa jariixin yacnii ku dhaawaca jariixa oo mudkhanin dhulka la dhigay ee dhulka yaallo ayb qofkii dhammaystiro yunafalu waxbaa laga siinayaa min salabihi ninkaa salabkiisa baa wax laga siinayaa ka qaadanayaa ayb ninbaa marka dhulka yaallo dhaawac ah ninbaa dhammaystiray hubkii ninkaas la dhammaystiray salabkiisa yaa qaadanayana wuxuu baabkan marka leeyahay ninkii dhammaystiray waxbuu ka leeyahay ayb ninkii dhulka dhigay oo awalna dhaawacan gaarsiiyeyna dabcan asna waxbuu ku yeelanayaa ayb qال الإmام أbو dاود رحimه الله تعالى xdثna hاrون بن عباd الأزدي qال xdثna وkيiع عن أbيه عن أbي إسحاq huو أbو إسحاq السبيعي cمر بن عبد الله الهمdاني عن أbي عubaydة huو أbو عubaydaةa بن cبdالله بن mسعوud عن cبدالله بن مسعوuد qاaل نflnii رasuul الlahi slى الله عليه لي وsلم nbigu wuxuu siiyey yومa bdri maalintii bdr sayf أbي جهلin أbuu جaهل seeftiisii buu isiiyey kaana qatalahu kaana wuxuu ahaa ibnu mascuud qatalahu abujahl inuu dilay ayb ibnu mascuudna sida la ogyahay abujahl ma dilina waa dhammaystiray ibnay cafraa baa dilay nebiguna salabkiisii ibnay cafraa buu intuu seefahoodii arkay ayaa wuxuu yidhi kilaakumaa qatalahu labadiinnaba waa disheen waa tii uu yidhi ayb marka xadiidku marka macnihii u baabaystay weeyaanoo qayb ka mida salabkii ayaa wax laga siiyey ibnu mascuud maadaama uu dhammaystiray laakiin xadiidkan waa daciif oo inqiaaca ku jiro bayna abi cubayda iyo waa cabdilaahi bn mascuud ayb maxaa yeeley sinu tamyiiz aabbihii waxba ugama uunan maqal inqiaaca marka ku jiro baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii man jaءa qofkii yimid bacda alhaniimati haniimada kadib qofkii yimid laa sahma lahu saami ma laha ayb haniimada kadib qofkii yimid garab iyo iyo ciidanna markaas aan horay u ahayn intaan haniimadan la keenin aan ahayn ee isagu yacnii waqcadii iyo dagaalkii markii haniimada la soo qaaday dagaalka dhammaaday kadib yimid qofkii yimid saami haniimada kuma laha waxba laga siin maayo dadkii dagaalamay unbaa iskale haniimada qaala alimaamu abu dawuud raximahu اllahu tacaala xadaana saciid bnu mansuur qaala xadaana ismaaciil bnu cayaash can muxamed bn اlwaliid aلzubaydiy can الزhriyi ana cambasata bna saciidin ahbarahu annahu samica abaa hurayrata ayuu maqlay yuxadiu isagoo sheegayo ayb saciida bna alcaas ana rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalama rasuulka bacaa abana bna saciid bni اlcaas nebigu wuxuu diray abana bnu saciid bni اlcaas calaa sariyatin ilaalo ayuu korkeed amiir uga yeelay u diray min almadiinati buu ka diray qibala najdin xagga iyo najdi buu u diray faqadima abaanu bnu saciid baa soo galay waasxaabuhu iyo asxaabtiisii calaa rasuulillaahi u soo galeen sala allahu calayh ali wasalam bikhaybara khaybar ayay ugu soo galeen sannadii toddobaad bay ahayd khaybar iyaga marka meel kalaaba loo dirayba jeyshkan iyo dagaalkan maba joogin iyaga marka ayb xaggaa iyo najdi baa loo diray khaybar buu ugu yimid marka bacda an fataxahaa nebigu markuu furtay khaybar kadib khaybarna meelihii ugu xoolaha badnaa xoolaha badan laga helay ahayd waina xusuma khaylihim waina xusuma waa sidaa u soo galo iyadoo waina xusuma khaylihim fardahooda suumankooduna liifun uu yahay liif yacni iyadoo fardaha suumankooda liif looga dhigay geed marka waxaa weeyaan liifkaa markaa uu ka samaysnaa xusum waa jamcu xisaam suunka dhexda ugu xihan baana loo jeedaan ou liif iyadoo uu liif yahay ayb faqaala abaanu abaan waxa uu yidhi iqsim lanaa noo qaybi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo haniimadan wax naga sii faqaala abuu hurayrata abuu hurayra waxa uu yidhi faqultu waxaan idhi laa taqsim lahum yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ha u qaybinna waxba ka siinna faqaala abaanu abaan waxa uu yidhi anta bihaa yacni anta adigu almutakallimu midka ku hadlaya miyaa tahay haadihi bihaa yacni bilkelimati kelimaddan anta adigu almutakallimu bihaa kelmaddaa ninka ku hadlaya warma ninka sidaa la dhahaya ma adigaabuu ku yidhi yaa wabru ba'da marka waa reeban tahay yaa wabru wabarun wabrun iyo wabarun wabarun waa dhogorta wabrun oo biiskaani ilbaa'na waa bahal dabagaallahana xoogaa ka weyn mukulaalduureedkana ka yar shibhi sinowr ayay leeyihin asinowr waa mukulaal-duureedka marka mukulaal-duureedkuna waa ka yaraa wuu ka yaryahay waxana waa ka weyn yahay dabagaallaha bahal dhulkan soomaaliya joogana maba ahanba lubnaan iyo meelahaasaa qawaamiistu ay ku sheegeen in laga helo dhulka qabowga ou joogaa buurahowna galgalaa ayb marka wadaadada soomaalida wax kastoo ay ku sheegaan waxay arkeenba maba ahanba ayb marka waxaan arki jiray dabariyood iyagoo ku sheego iyo kadaf iyagoo ku sheega iyo marka dabariyood iyo kadaf mani ma aqaano laakiin bahalkan yacni wabrigu bahal dhulkan jooga ma aha marka waxaa weeyaan waa bahal shibhu sinowr ah mukulaasha mukulaanduureedka waxoogaa ka yaryahay dabagaallaha oo kale u samaysan yahay sawirka qaamuuskan yacnii mucjamulwasiidka iyo uu ku dhigaayo waa sidii dabagaallaho kale u egyahay ya ma aqanka abshiir ma joogo dalkan ma joogo kulley meelahan ma joogo waa dhulka qabowga laga helaa iyo meelahaasaa laga helaa ayb marka waa marka biiskaan ilbaana weeyaan marka wax ay iyagu markaa isku caayaan boun ahaa bahalkaas marka wuxuu leeyahay anta almutakallimu bihaa war ma adaa waxaan warkan ku hadlay buu yidhi ninka ku hadlaya ma adiga yaa wabru wabarow ayb ayb taxadara calaynaa kaasoo nooga soo degay oo nooga yimid min ra'si daallin daal buurta la yidhaha meesha la yidhaahdo buurteeda korkeeda nooga yimid war ninkan wabriga aho buurtaa nooga soo degayow ma adaa warkaas dhahayuu yidhi waa xoogaa marka ku waa hadalkaas buu ku tuuray faqaala nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxau yidhi ijlis yaa abaan marka min ra'si daallin daal ismu makaan meel buur magaceed weeyaan marka buurtaas korkeed nooga soo degay bahalkaasoo buur ka soo degoo kale iyo adigoo abaad noo timid buu leeyahay nacmaadaa waxaas ku hadlaya marka faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu waxau yidhi ijlis yaa abaan abaanu fariiso walam yaqsim lahum rasuulu اllahi sal ly slam nebiga uma qaybinin xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa dadku daanay dagaalka iyo waqcada aysan xaadirin haniimada inaysan waxba ku lahayn ayb macnihii loo tarjamay qال xdثna xاmd بن yaحyى البلkي qال xdثna سفyاn qال xdثna الزهري وsأله إسmاعيل بن أمyة فxdثnاه الزهري أنه smca cنbسة بن سacيid الqرشي yuxadiثu can abi hurayrata qaala qadimtu اlmadiinata madiinaan soo galay warasuulullahi sala اllahu calayh waalih wasalam nebiguna bikhaybara uu joogo xiina اftataxahaa markuu khaybar furtay fasa'altuhu waxaan su'aalay an yushima lii inuu saami isiiyo qaniimada inuu wax iga siiyo saami fatakallama bacdu waladi saciid ibni اlcaas saciid ibnu اlcaas ilmihiisii qaar ka mida baa arrintaa ku hadlay waana abaan ninkaa qisadii hadda cagsi camalu ka dhigay tii hore marka abaan baa yidhi abu hurayra ahsiinin yidhi rasuulka ilaahi middanna waa cagsi ayb inuu marka labadooduba inay saas dheheen waa dhici kartaa marka ayb abu hurayra marka saami warsaday waxaa hadlay saciid ibnu اlcaas wiil ou dhalay waa abaan faqaala waxa uu yidhi abaan markaa laa tushim lahu yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayu saami ha siinin qaala waxa uu yidhi faqultu waxaan idhi haada qaatilu ibnu qawqal rasuulka ilaahayo ninkan warkiisa ha maqline waa ninkii nucmaan ibnu qawqal dilay ibnu qawqal marka nucmaana la dhihi jiray marka abaan ayaa dilay dagaal buu ku dilay isagoo markaa gaal ah abaan ibnu saciid ibn اlcaas hadal yaableh buu marka yidhiyo faqaala saciid ibnu اlcaas waxa uu yidhi yanii abaanu u jeedaa saciid ma aha waxa warkan yidhi waa abaan bacdu ruwaad baa markaa gefeen oo marka saciid yidhaahdeen yaa cajaban yaab liwabrin yuu ahaaday wax lala yaaba waxaa ah liwabrin wabri qad tadallaa calaynaa nooga soo daadegay oo nooga soo laalaadsamay korkayoo ku soo laalaadsamay nin nooga soo degay min qaduumi daallin ayb buurtaa daal la yidhaahdo jidadkeeda ayb ama darafteeda korkeeda nooga soo degay yucayirunii waa i ceebaynayaa wuxuu igu ceebaynayaa biqatli imri'in muslimin qof muslima dilkiis akramahu اllahu tacaalaa alla uu karaameeyey calaa yadaya labadeeda gacmood uu ku karaameeyey walam yuhinnii anigana uusan i dullaynin calaa yadayhi gacmihiisa uusan igu dullaynin marka hadal aad u xigmad badan buu yidhi nacam wuxuu igu caynayaa buu yidhi nin ilaahay aniga gacanteyda uu ku karaameeyey oo ani anoo gaal abaan dilay isaga marka islaamnimo iyo wuxuu ku dhintay fii sabiililah isagoo ku taaganoo jannow igu galay uu leeyahay anna ilaahay gacantiisa iguma dullayninoo hadduu i dili lahaa anoo gaal ah markaas waa dulloobi lahaa marka waan ka soo islaamay waa kanaade muslim baan ahay ayb marka hadal aad u cajiib badan waayo oo aad u xigmad badan oo caqligiisa tusayso yucayirunii wuxuu igu ceebaynayaa biqatli imri'in qof dilkiis muslimin muslim ah akramahu allahu tacaala alla uu maamuusay calaa yadaya labadeyda gacmood uu ku karaameeyey yacnii anoo gaala baan dilay shahaadow helay walam yuhinnii anigana markaa ima daraabin ilaahay subxaanahu wa tacaala calaa yadayhi ninkaa gacantiisa ilaahay iguma dullayninoo asaga ima dilin waa hadduu i dili lahaa anoo gaal ah waan ku dulloobi lahaa marka taas muu aniga igu caynayaa yidhi marka ayb qaala abu daawuud haaulaa'i kaanuu naxwa cashratin toban meelahaasay ahaayeen faqutila minhum sittatun lix baa la dilay warajaca man baqiya waa dadkii abaan ciidankii isaga la socday intii kalena markaa way soo laabteen ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa fiqiga laga qaadanaya waxay tahay qaniimada waxaa iska leh qofkii dagaalka iyo waqacada goobta joogay qofkii gadaal ka soo haleelay haniimadii markii la aruuriyey kadib qofkii yimid ma laha ayb abu xaniifa isaga wuxuu qabaa qofkii jeyshkaas haleelo markii haniimada la soo qaado kadib qofkii yimaado intaan la qaybinin ka hor daarulxarbigii iyo meeshii lagu dagaalamayna la joogo waa ku jiraa haniimada waa la siinaa buu leeyahay laakiin xadiidkan waa diidaya alimaam shaafici wuxuu leeyahay alhaniimatu liman xadara alwaqca waqcada ninkii joogay baa haniimada iska leh ow kaana rid-an lahu ama ninkii aan waqcada joogin isaga laakiin garab iyo yacnii difaac meel kale uga jiray maalan haniimadii dad duulaankii markii loo baxayba waxaa ciidanna ciidankii gaalada galayba ciidanna meel baa la geliyey dhufays idinka halkaas noo joogaa layidhi naga ilaaliya gaalada kale kuwaani haniimo ma soo qaadeen haddaysan kuwaas shaqayn lahayn ayb marka kuwaa kale ciidankaas kale waa rid i garab waaye iyaga marka haniimada waxbay ku yeelanayaan ayb ninkii goobta joogay iyo ninkii kaalmo ahaa haniimad waa helayeen ayb fa amaa man lam yaxdurhaa qofkaanba joogin falaa shay'a lahu minha waxba kuma laha waana qowlka imaam maalig iyo imaam axmedna ay qabaan ayb imaamu shaafici wuxuu dhihi jiray qofka haddii uu dhinto qabla alqitaal dagaalkii intaan la gelin ayuu dhintay waa u soo baxay laakiin intaan dagaalka la gelin buu dhintay falaa shay'a lahu wax haniimaa ma laha dadkii dhexli lahaana waxba ma laha haddii laakiin bacda alqitaal hadduu dhinto haniimadiina aan weli la qaybinin warasadiisaa qaadanaysa saamigiisa dadkii dhaxalkiisa lahaa baa la siinaya oo la soo gaarsiina ilaa ninkii haniimada waxbuu ka shaqeeyey ayb qال xdثna محمد بن العلاء وهو أbو كرyب qال xdثna أbو أسامة qال xdثna برayd عن أbي بردة عن أbي موسى qاaل qadimnaa waanu soo galnay fawaafaqnaa rasuul الlahi salى الlaه عليه aلي وsلم nebigaan haleelnay xiina اftataxa khaybara markuu khaybar furtay faأshama lanaa waa noo saamiyeeyey oo saamigeennii buuna siiyey ow qaala waxa uu yidhi faأcطاanaa minha waxbuu naga siiyey wmaa qasma لأxadi qof uma uunan qaybinin nebiga qaaba can fatxi khaybar khaybar furashadeedii ka maqnaaday minhaa haniimada xaggeeda shay-an waxba ugama qaybinin oo kama siinin ilaa liman shahida macahu qofkii goobjoog la ahay oo la xaadiray maahan ilaa asxaaba safiinatinaa doontayada dadkii ku yimid mooyaane jacfarin wa asxaabahu jacfar iyo asxaabtiisa fa ashama lahum macahum waa u saamiyeeyeyoo dadkii meesha goobtaa xaadiray macooda ayuu wax la siiyey xadiidkan marka daahirkiisa wuxuu ku tusaa macnihii hadda aan sheegnay macno khilaafsan jacfar bnu abi aalib iyo waxay ahaayeen ayagu hijratulxabashay aadeen iyagoo marka hijratulxabasho jiro oo halkaa joogo oo nebigiina uu madiine u hijrooday iyagii meeshii ay joogaan ayay mar dambe damcayaa abuu muusa alashcariyo asna yeman qoysas badan oo muslimiina ay la socdaan oy doon soo raaceen oy u soo socdaan madiina ayaa doontii baa dabayshii baa jihadii ka dhumisay markaasay ardulxabasho haddana keentay abuu muusa iyo dadkii la socday iyo dadkii hore xabasho u joogay ayaa mar dambe marka isla soo tegey oo waxay yimaadeen marka meeshaan madiinay marka ku soo haleeleen nebiga calayhi isalaatu wassalaam iyaga marka khaybar bay yimaadeen jacfar iyo dadkii uu waday nebigii oo dagaalkii dhammeeyey oo haniimadii la qaybinayo marka jacfar wuxuu leeyahay waxbaana laga siiyey haniimada xukunka hadda aan soo sheegnana wuxuu ahaa alhaniimatu liman xadara alwaqca waqcada ninkii joogaa iskale haniimada iyagu ma joogine maxaa loo siiyey laba maslak bay culimmadii salafka mas'aladan ka mareen almaslaku alwal waxaa weeyaan nebigu ciidankii haniimada lahaa ayuu fasax ka qaatay dadkii xoolaha wax ka lahayo haniimada ayuu weydiistay wuxuu yidhi war dadkan aan wax ka siinno haniimadii waana ka oggolaadeen yacni annahu ashamahum biridaahum iyaga ridahooda ridahooda iyo raalli ahaanshadoodu ku siiyey nebiga calayh salaatu wasalaam macnahaasna marka waxaa qabo muusa bnu cuqba ayb yaa qaba shaykhu shaykh اlbukhaari ayb fii kitaabkiisa maqaasida ayuuna ku sheegay ayb marka wuxuu leeyahay isagu dadkan haniimada xoolahan xaq uma lahayne laakiin waxay ku mutaysteen biridal hanimiin dadkii haniimaystay ayaa raalli uga noqday markaasuu nebiga siiyey kadib macno sidaas weeyaan macnaha labaadna waxay ku fasireen bacdu ahlilcilmi ay yidhaahdeen waxaa suurtagala nebiga inuu khumuska ka siiyey haniimadii afar meelo shan meel markii loo qeybiyey afartii meelee muqaatiliinta ay qaadanayeen lagama siinin iyagee khumuskii baa wax laga siiyey oo qaybkii isaga uu lahaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam waclamuu annamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli khumuskaabaa marka nebigu uu wax ka siiyey iyaga marka walidaalika haddii sidaana la dhaho ma iska hor imaanayaan xadiidkii hore iyo kan ayb iyaga marka waxa la siiyey haniimada ma ahna khumuskaa la siiyo masaalixulmuslimiin awalba meel u yaallay macnahaasaadna moodaa inuu bukhaari u iilanayo alimaamu albukhaari maxaa yeelay kitaabkiisu wuxuu ku dhex sheegay qisadan baab uu marka u baabeeyey oo markaa uu tilmaamay oo yani uu sheegay baabun wa min addaliili calaa ana alkhumusa linawaa'ibi اlmuslimiin khumuska in muslimiinta masaalixdooda lagu bixinayo waxaa u daliila buu yidhi xadiidkan u keenay marka idan marka fahamka imaamu albukhaari waxaa weeyaan waxa la siiyey khumuskaa laga baxshay maahane arbacatu akhmaaskii muqaatiliinta maba la taabaninba calaa qowli muusa bni cuqbana biridaa alkhaanimiina lagu siiyey ee xaq maba u lahaynba ayaka awel ayb laakiin dadkii maalka iska laha baa nebigu uu ka fasax qaatay ayb labadaa ixtimaal ibnulqayimna zaadulmacaadka waa sheegay isaga laftirkiisa juska saddexaad saddex boqol afartan iyo labo ayb oo wuxuu yidhi fawaa'idda ka baxaysa oo khaybar dagaalka khaybar wa minha annahu idaa laxiqa madadun biاljeyshi bacda taqadi اlxarbi falaa sahma lahu ila biidni اljeyshi waridaahum faina الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam kallama asxaabahu fii ahli الsafiinati xiina qadimuu calayhi bikhaybar jacfarin waasxaabihi isaga marka maslagii muusa bn cuqb uu raacay ibn اlqayim ayb marka masaladan iyad xukunkeedu sidaas ayb marka haddii la yidhaahdo marka haniimadii waxba lagama siinay khumuska ahayd maxaa loo yidhi marka faashama lanaa riwaayada dhehayso waa iska majaaz buu leeyahay ibnu xajar macnaheedu waxaa weeyaan un wax un baa nala siiyey buu ka wadaa marka labadan xadiid sidaasaa loo jamcinaya wax iska hor imaanaya marka maaha ayb qال xdثna mxbوb بن موسى أbو صالح qال أخبرna أbو إسحاq الفزاriي عن كuلyب بن wائل عن hاني بن qays عن xبيب بن أbي muلyكة عن iبن cمر qال إna رasuul الlahi sl اه sلم nebiga qaama uu istaagay yعni yومa bedrin maalintii beder faqaala waxa uu yidhi إna cثmاna cثmaan inطaلقa fي xاajaة الlahi وxاajaةi rasuulihi alla xaajadiisii iyo rasuulka xaajadiisa yani shaqo shaqo alle ayuu haayay ilaahay dan iyo baahi ma qabo wa xaajati rasuulihiba ayuu u baxay wa innii ubaayicu lahu anaana u mubaayacoonayo goormay ahayd marka midaani waa sulxulxudaybiya markii uu dhacaayey nebigaa dirayoo wuxuu u diray orod bax maka aad buu yidhi halkaa iyo maka ayuu u diray maka ayuu marka aaday cusmaan waa la dilay markii loo sheegay baycadii markii uu saxaabada la gelaayey marka ayaa labadiisii gacmood buu markasaa isu saaray isagoo middan kale cumaan ka wado marka wuxuu yidhi allai rasuulkiisa ayuu cumaan u maqan yahay iskama maqna marka waa joogaa waay marka mar haddii shaqo loo diray wa innii ubaayicu lahu anna markaa waan u mubaayacoonayaa fadaraba lahu rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu u yeelay bisahmin saami walam yadrib liaxadin qaaba hayrihi qof maqnaadoon isaga ahaynna waxba uma uunan yeelin laba qisaa marka uu isdhexgeliyey marka midda mubaayacada waxay ahayd xudaybiya gadaasheedii ahayd midda beder laakiin waxaa weeyaan saami waa laga siiyey cumaan isagoo dagaalkii bederna ka maqnaa sababbu uga maqnaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa gabadhiisii oo isaga xaaskiisii ahayd ayaa jiranayd iyada ayaa marka nebiga uu ku dhaafay wuxuu yidhi iyada la jooguu yidhi ka warqab marka xaajo rasuul unbuu ku maqnaa isagunasaas marka macnuu marka sidaa weeyaan xaajada marka taasu ka wada cumaan marka isaga weliba marka xadiidkan marka waxaa deliishada bacd اlculamaa abuu xaniifa madhabkiisa waxay yidhaahdeen ninkii gadaal ka yimaado jeeshka soo haleelo bacda ixraazi اlhaniima haniimada marka la qaato ka bacdi waa haniimada waxbaa laga siinaa qisadaanay soo deliishadeen ee qisadan deliil umaba aha luxuuq maba cumaan mana soo haleelin mana soo bixin madiinow joogayba marka marka waxaa u eg iyagu inay yidhaahdaan qofkii joogo magaaladii qofki iska joogana waxa la siiya inay dhahaan marka taasna waa suurtoobe marka ayb marka mana ahan sidaan macnuhu marka cumaan qisadiisa waxaa la yidhaahdaa qiso gaar u ahayd ayay ahayd oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yeelay xukunka caamkaana waa sida lasoo sheegay xaaje rasuul oo dib ka jiraysana dabcan ma leh oo taasoo kale ah bacda nebi sala allahu calayh waali wasalam xaajo sidaanoo kale ah oo nebiga gurigiisa ka dhacaysa oo nebiga iyo umaradana isku mid ma aha marka cumaan waa laga gaar yeela oo imaamu اlkhaaabi waxa uu yidhi hada khaasun licumaan radia allahu canhu cumaanay gaar u tahay liannahu kaana mumarida bnati rasuuli اllahi sal l slam iyadoo baxnaaninayay gabadhii rasuulka wa huwa macnaa qowlihi xaajat ullaahi wa xaajatu rasuulihi yuriidu bidalika xaajata cuثmaan fii xaqi illaahi wa xaqi rasuulihi uu ka wadaa marka qisadan markaa cumaan cumaan bay khaas u tahay marka isaga unbay gaar noqonayaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lmar'ati haweenayda iyo walcabdi addoonka yuxdayaani la siinayo min alhaniimati haniimada wax laga siinayo ayb haweenta iyo addoonka haniimada wax laga siinayo ayb oo iyaga marka waxaa weeyaan haniimada saami kuma laha ee ahlu khumusna ma aha nafalna ma leh maxay marka yeelanayaan wax unbaa haniimada looga cantoobinaya ra'yiimaamka ra'yigiisa iyo ijtihaadkiisa wixii ay la noqoto intuu siiyo ayaa haniimada markaa u qaybinaya radki ayaa marka la yidhaahdaa yurdaqu lahum waa loo tuuraya qaala xadaanaa maxbuub bnu muusa abu saalixin qaala xadaanaa abu isxaaq alfazaariyu can zaa'idata can اlacmash can اlmukhtaari bni sayfiy can yaziida bni hurmuz qaala kataba najdaة اlxaruuri waxaa la yidhaha najdat bnu caamir alxaruuriyu khaariji buu ahaa raggii a'immada khawaarijta ayuu ka mid ahaa weliba firqada la yidhaha najadaadka isagaa madax u ahaa kataba najdatu najda ayaa wuxuu qoray ila bni cabbaasin buu u qoray yas'aluhu isagoo weydiinayo can kada wa can ashyaa waxaa io ashyaa wa can ilmamluuki iyo addoonka alahu fi lfayi shay-un fayga wax ma ku leeyahay maalka maalka fayga wax ma ku leeyahay wacan innisaa'i naagaha hal kunna yakhrujna ma bixi jireen maca nebiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga maciisa wahal lahumna nasiibun hadday baxaanna haniimad wax maku lahaayeen faqaala ibnu cabbaasin ibnu cabbaas waxa uu yidhi lowlaa an ya'tiya uxmuuqatan haddii aanan ka cabsanaynin dabbaalnimo ninkan inuu la imaado maa katabtu ilayhi uma qoreenyanii ninkan nin bidca ku ibtilaysan waayo oo yacnii qaab daran haddaanan ka baqaynin buu yidhi marka inuu doqonnimo iyo dabbaalnimo kale la imaado oo uu si xun wax u maamulo ama uu wax xun dadka u sheego iyo waxyaabaha haddii xmuuqadaas doqonnimada haddaanan uga baqaynin waxba uma aanan qoreen ayb ama ama bacdi riwaayaatna waxay yidhahdaan haddii aanan ka baqaynin inaan shay diin a qariyo oo kitmaanulcilmi inaan ku dhaco haddaanan ka baqaynin uma qoreen kanoo kale ayb marka yani kitmaanulcilmigi buu iska ilaalina marka labadaas macnaa ku soo arooray macnaha dambe riwaayo saxiix muslimaa tilmaamayso ayb ayb marka wuxuu leeyahay ama almamluuku addoonka fakaana yuxdaa waxbaa la siin jiray waama nisaa'u naaguhu faqad kunna yudaawiina aljarxa waxay ahaayeen inay daaweynayaan kuwa dhaawaca ah wayasqiina almaaa biyana way waraabinayeen ayb xadiidka marka xadiid saxiixa weeyaan inkastoo almukhtaaru bnu sayfiy jahaale ay ku sugan tahay laakiin muslim iyo yanii walaysa lahu cinda muslimin hayru hada اlxadiidi mutaabacatan ayb muslim marka xadiidka imaam muslim baa soo saaro min ariiqi zaa'ida bihada اlisnaad ayb marka saasuu saxiixa ku yahay oo saxiixu muslim buu ku sugan yahay waxaa laga qaadanayaa marka ama almamluuku fakaana yuxdaa marka saami go-an ma jirine waa loo tuuri jiray xunbaa la siin jiray naagaha marka iyagu in dagaalku ay geli jireen buu ka jawaabay wahal lahunna nasiibun kama aanu jawaabin markaiyada waxaa laga yaabaa marka raawigu inuu soo gaabiyey naaguhu iyaguna wax unbaa loo tuurayaa waxba sihaamta waxba kuma laha haniimada waxaa le dadka muqaatiliintaoo dagaalkuna waajibka uu ku yahay qال xadثna mحamed بن yaحya بn فاris whuwa mxamed بن yaحya الذhliy qala xadaثna أحmed بن khاlid yعni الwhbiي qala xadaثna بن إسxاaq can abi jacفar والزhriyi can يزيid bni hurmuz qaala kataba نجdaة الxaruuriyu ilى bni cabaas yasأlhu can النisاء isagoo su'aalaya hal kuna yashhadna اlxarba dagaalka maxaadiri jireen maca rasuuli الlahi sal اه slm hal kaana yudrabu lahuna sahmun saami hal kaana yudrabu lahuna bsahmin saami ma loo yeeli jiray qaala fa ana katabtu kitaaba bni cabbaas warqaddii ibnu cabbaas anaa qoray ilaa najdata uu u dirayey qad kunna yaxdurna alxarba dagaalka waa xaadiri jireen maca rasuuli illahi sal ll ly slam faama an yudraba lahunna laakiin in loo yeelo bisahmin saami falaa maya waqad kaana yurdaqu lahunna waa loo tuuri jiray yani saami go-an ma lahayn laakiin unbaa la siin jiray ayb addoonka iyo qofka yacnii yani naagta iyo gaalka iyo haddii gaal maalan dagaal loo kaalmaysto ay dhacdaba waxyar unbaa layska siina ordbaxba haddaan ujro lagu soo kaxaysanin haddii ujro lagu soo kaxaysto ujradiisa u qaadanaa wax dambe lama siinayo dabcan ayb tan kale iyada waxaa weeyaan ilmaha yararkana waa la mid hadday dhacdo inay dagaalka wax ka galaan oo kale iyaguna ma laha wax saami go-an ma laha umbaa la siinaya ayb qaala xadaanaa ibraahimu bnu saciidi wغayruhu qaala akhbaranaa zaydu yacni bna اlxubaab qaala xadaanaa raafic bnu salmta bni ziyaad qaala xadaanii xashraju bnu ziyaadin can jaddatihi ummi abiihi aabihii hooyadii dhashay annahaa kharajat maca rasuuli اlahi sal slam nebigay la baxday fii gaswati khaybar dagaalkii khaybar saadisa sittati niswatin lix naagood iyadoo lix ku ah yani shanay lix kun ahayd fabalaga rasuul اllahi sal l slam nebigay ayay gaartay arrintaa fabacaa ilaynaa waa noo soo diro faji'naa waanu nimid fara'aynaa fiihi waa noo soo ciddirayoo waa u nimid fara'aynaa fiihi waxaan ka aragnay alqadaba caro faqaala waxa uu yidhi maca man kharajtunna yaad la soo baxdeen wa biidni man kharajtunna cidaabaad idinkeeda iyo fasaxeeda ku soo baxdeen faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow kharajnaa waan soo baxnay naqsilu shacra innagoo marka yacnii tolayno xarkaha iyo ayb aan samaynayno yaan soo baxnay oon xarkaha yani aan soo hayno ayb wanuciinu fii sabiili اllahi ilaahay jidkiisana aan dadka ugu kaalmaynayno wamacanaa dawaa'un daawana waa maceenna ayay ahaatay liljarxa kuwa dhaawaca wanunaawilu sihaama leebabkana waa u dhiibaynaa wanasqi sawiiqa sawiiqana waan waraabinaynaa mushaarida iyana waan waraabinaynaa sawiiq waxaa weeyaan saloolka inta la shiiday oga marka wax lagu qooyo kale faqaala waxa uu yidhi qumna istaaga xataa idaa fataxa allaahu calayhi markuu u furay khaybara khaybar ashama lanaa waa noo saami yeelay kamaa ashama lirijaal ragga siduu saami ugu yeelayo annagana noogu yeelay qaala waxauu yidhi qultu lahaa waxaan ku idhi yaa jaddatu ayeeyey wamaa kaana daalika kaagaas muxuu ahaa qaalad waxa ay tidhi tamran timir halkan marka waxaad ka fahmaysaa marka waxa la siiyey radkhi unbuu ahaa saami ma ahayn sababtoo ah khaybar dhul ayaa laga helay hadday nimanku wax la qaybsadeen dhulal ayaa la siin lahaa ee timir ma aysan sheegteen ayb xadiidka laftirkiisana isnaadkiisu daciif weeyaan oo xashraju bnu ziyaad baa ku jiro isnaadkan khadaabina macaalimu sunanka waa ku daciifiyey bina'an calaa dalika marka xadiidkan waa daciif naaguhuna saami ma laha laakiin wax unbaa loo tuurayaa dagaalka hadday ka qayb galaan inay dagaalka galaanna waa bannaan tahay oo dhib male iyada qaala xadaanaa axmed bnu xambal waajibse kuma aha qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa bishrun yacni bna almufadal can muxamed bni zaydin qaal xadaanii cumayrun mowla aabilaxmi waa naanays marka ninkaa saxaabigu aabilaxmi yaa la dhihi jira abu daawuudna wuu sheegi doonaa waxa loogu bixiyey qaala waxau yidhi shahidtu khaybara khaybar ayaan xaadiray maca saadatii dadkii aniga ilahaa addoon buu ahaa fa kallamuu fiya rasuula allahi sal l slam sha'nigaygii bay rasuulka kala hadleen fa amara bii ou i amrayo faqullidtu sayfan seef ayaa la ii jeeni qaaray yacnii seef ayaa la ii labisay seef baa yacnii la ii xihay fa idaa ana waaba aniga oo ajuruhu aan jiidayo seeftii fa ukhbira waxaa loo sheegay annii mamluukun addoon inaan ahay fa amara lii bishayin waxbuu ii amray min khurhiyi lmataaci alaabaha guriga ah khurhiyu lmataac ahaahu lbeyt alaabaha guriga maacuun iyo waxaa alaaba guryeedka iyo wax uun ka siiyeen waa radkhi iyada laftirkeeda ayb qaala abu daawuud abu daawuud waxau yidhi waqaala abuu cubaydin kaana wuxuu ahaa aabilaxmi xarama alaxma calaa nafsihi mid hilibka nafsaddiisa ka joojiyey oon cuni jirin fa summiya waxaa lagu magacaabay aabiya laxmi midkii hilibka diidaayey yacnii hilibkaanu cuni jirin waa haddii caqiido dabcan kama aynan ahayn hadday caqiido noqoto laakiin taxliilulxaraam iyay gelaysaa waa khatar yacnii taxriimu اlxalaal qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa abu mucaawiya can اlacmash can abi sufyaan can jaabirin qaala waxa uu yidhi kuntu waxaan ahaa amiixu asxaabii asxaabtayda inaan u soo dhaaminayo almaa'a biyaha yowma badrin maalintii bader amiixu marka macnihii almaa'ix waxaa la yidhaahdaa qofka ceelka intuu galo biyaha ka soo dhaamiyo ka soo daro ayb khaaabi sidaasoo marka uu tilmaamaya almaa'ixu huwa اladii yanzilu ilaa asfali اlbi'ri ceelkuu u degayaa fayamla'u dalwa wadaantuu buuxinayaa marka ayb wayarfacuhaa ila almaatix kor buu marka usoo koryeelayaa ayb marka midka hoos biyaha intuu ka soo dhaamiyo kan biyaha markaa qaadaya markaa ayuu usoo dhiibayaa ama waa soo hoos buu biyihii ka soo qaadayaa ayb qaala abu daawuud waxa uu yidhi macnaahu lam yusham lahu saamin looma yeelin marka waxabaa la isiiyeyna ma uunan dhihin marka saamin looma yeelin halkan marka jaabir bin cabdillaahi beder ma ka qayb galay iyoyaa aad looga hadlay sida hadda daahirka riwaayadan muuqatana waxaa weeyaan nin biyo dhaamiyo iyuu ahaa marka biyo hoos inta ceel galo soo waxay ibnu maakuulaa tahdiibu mustamiri اlawhaam wuxuu ku sheegay shuhuudu jaabir alcaqaba saxiixun buu وأmا bdrا falaysa bصaxiixin وأhlu الcilmi bالsiyari yunkiruuna dalika marka sidaa buu yidhi soo daara qudni radinaya fi اlmuktalif اlmukhtalif daara qudni baa marka fii baabi xabtata wuxuu ku yidhi warawaa xadiiثan ayuu wariyey fi اsتصاari الnabiyi salى الlahu عalيه alي wsلم lcadadi min aصxaabati ywma أxud dad badan oo maalinka uxud nebiga loo soo bandhigay ayuu yaraystay oo yaraanku diiday wadakara minhum wuxuu ka sheegay jaabir bni cabdillaahi inuu ku jiray daaraqudni marka haddii dagaalkii uxud marka haddii yaraan lagu reebay beder muxuu noqonayaa marka waa ka sii yaryahay yaa horreeyey beder iyo uxud bederaa horreysa haddii uxud marka uu yaraa beder min baabi owlaa inuu sii yaryahay ayb faqaala daara quطniyu akhaafu anlaa yakuuna xafida fiihi jaabiran لأنa jaaبirا شhahida الcaqبa maca abiihi iyo wakhaalihi jaabir caqaba ayuu xaadiray oo ka horraysayba waxaasoo dhan aabbihii iyo abtigiiba u la xaadiray washahida badran baderna waa joogay oo uu xaadiray wakadalika qaala abu سلمة mansuur بnu سلمة الkhusaaciي أxad ruwaaةi الxadiiث sidaasoo kale isaguna yidhi أkhaafu anlaa yakuuna xafida jaabir fii jaabirin jaabirkaas marka ay leeyihiin ayaa khalad ah xaafidka marka isaabada jaabir ibni cabdillaahi tarjamadiisa wuxuu yidhi rajulu min alansaar ayb ana bna fatxuun dakara can ibni sacdin annahu asnada alxadiiثa nafsahu fi istisqaari cadadi min aصxaabati yowma uxudi waqaala fii riwaayatihi wajaabir bni cabdillaahi walaysa biاladii yurwى canhu اlxadiiث ibnu xajar marka wuxuu taxqiijiyey laba jaabirba inay ahaayeen jaabir ibn cabdillaahiga axaadiidta faraha badan laga wariyo isaga ma ahanoo kaa yacnii caqabo ayuu xaadiray beder inuu xaadira ama uxud uu yacnii xaadiraa ma ahan yacnii baciid ma noqonayso ayb ee midkan daara qudni uu sheegayo oo maalinkii uxud baa la keenay nebiga waa yaraystay laleeyahay jaabir ibn cabdillaahi kala waa laba marka isku magaca inay yihiin buu sheegay calaa kullin xadiidkan wuxuu daliilu yahay inuu beder xaadiray qaala abu daawuud macnaahu lam yusham lahu ayb marka haddii la yidhaha jaabirkii kala waayana inuu yaraa waa dhici kartaa yaraan darteed aan saamin loo siinin ayb amaa jaabir ibn cabdillaahi inuu qof weyn ahaa baa muuqata maxaa yeelay ghaswatu uxud oo hal sano uun ka dambaysay beder isaga ma uunan joogin aabbihiis baa waxu uga soo tegey walaalihiis baa looga soo tego nin weyn buu ahaa baabun ay haadaakani baabun baab weeyaan fi lmushriki mushriga yushamu lahu loo saami yeelaayo mushriga saami ma la siinayaa isagana waa ahlu radqi ma ahan dadka yacnii wa loo waa loo tuurayaa ma ahane dadka waxleh ma aha qaala xadaanaa musadadun wayaxya bnu maciin qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin alqaطaan can maaliki can اlfudayl can cabdillaahi bni niyaar can curwata can caaئiشhata qaala yaxyaa ina rajula nin oo min almushrikiina mushrikiinta ka mida laxiqa biاnnabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga ayuu soo haleelay liyuqaatila macahu si uu ula dagaalamo maciisa safkiisa soo ugaga dagaalamo faqaala waxau yidhi nebiga irjic laabo uma tafaqaa way iswaafaqeen yaxye iyo musadad faqaala waxau yidhi nebiga innaa annagu laa nastaciinu bimushrikin mushrik kaalmaysan mayno sidaa buu yidhi xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa marka nebigu inan dagaallada uusa u dirsan jirinba gaalada kuna kaalmaysan jirin isnaadkiisuna waa saxiix ayb waxaana ku tegey inaan la kaalmaysan karin mutlaqan gaal oon dagaal jihaada loo kaalmaysan karin jamaaca min ahli اlcilmi waxaa ka mid a imaam axmed ibnu اlmundir iyo juuzajaani muqniga ibnu qudaama wuxuu yidhi imaam axmed isagoo ka warinaayo wuxuu tilmaamay ma yadulu calaa jawaa can axmed maa yadullu calaa jawaazi اlisticaanati biاlmushriki cinda alxaajati wuxuu leeyahay marka in mushriga la kaalmaysto way bannaan tahay hadday xaajo keento wahuwa madhabu shaaficiyi waana madhabka shaafici yushtaradu waxaa la shardinayaase an yakuuna man yustacaanu bihi gaalka la kaalmaysanayo inuu yahay xasana ra'yi fi lmuslimiin qof muslimiinta aan ka qabin ra'yi aad u foolxun aan ka qabin ayb fain kaana hadduu yahay hayra ma'muunin calayhim midaan muslimiinta looga aamin ahayn gaalku haddii uu yahay mid yacni muslimiinta aan looga aaminahaynoo isaga dan wato ayb ee ama yacnii ciilka uu qabo iyo dagaalka uu ku jira iyo loog yahay lam yajuuz ilisticaanatu bihi kaa in la kaalmaystaa maba bannaanaba ayb liannanaa idaa municna alisticaanata biman laa yu'manu min almuslimiina haddii nalaga reebay inaan kaalmaysanno qof muslim ah laakiin aan laga aamin ahayn shartiisa in la kaalmaysta haddii la diiday mil almukhadil wاlmurjif ninka mar walbaa yacni waxaa weeyaan ciidanka meel dhex intuu la tago uga soo haro oo safka kala jebiyo oo muslimiinta garabka bax u keeno iyo midka murjifka oho waa waray waa la soo galay iyo dhahayo muslimka cabsi geliyo in dagaal loo wato haddii la diiday isagoo muslim ah falkaafiru owlaa gaalkaaba ka daran buu leeyay marka وqال الإmام محمد بن الحسن في السyر الكبير ولا بأس بأن يsتacيiن المسلمuuنa بأهلi الشhirك mslimiinta inay أهlu شhirki kaalmaystaan qaarkood dhib male buu yidhi laakiin yay u kaalmaysanayaan عalى أهلi الشhirki gaalo kale iyagoo la dagaalama inay u kaalmaystaan dhib ma laha إذa كاana xukم الإسلام huوa الظاahiرa عalayهim شhardigana marka شhardi muhiima haddii xukunka iسlاamku uu ظaahir noqonayo yacni muxuu ka wadaa gaalka aad kaxaysanaysa haddaad adig ka adag tahay oo saad rabta aad ka yeeli kartid xukunkaaga uu fulaayo laakiin hadduu kiisa fulaayo maya wax qabana ma laha haddii gaal la kaalmaysto oo muslim loo kaalmaystana maya ma bannaano ayb walow muslimiinta hadday doonaan buqaad ha noqdaan oo culammadu waxay yidhaahdaan imaamka muslimiinta dadka buqaadda ku noqdee ku baxay haddii dagaal uu kala dhexeeyo uma bannaano inuu gaalo u soo wato sababta waa maxayna gaalkaani wuxuu u dilayaa dadkan buqaadda ah muslimnimo uga aargoosanaa oo uga dhergayaa markuu laynaya isagu wuxuu u laynayaa kownuhum inay muslim yihiin ee u layn maayo mana u dilaayo dadkan in la toosiyo oo bidcada inta laga soo bixiyo imaamkaas loo geeyo iyo isaga hadafkiisu ma noqonayo maadaama jeyshku isku ahdaaf uusan noqonaynin yaa midkan marka in muslim loo kaalmaysta aynan u bannaanayn marka mas'alatu isticaanati alkaafir waa mas'ala mukhtalafun fiiha ah waa culammada dhexdooda ayb oo bacdi ahlilcilmina ay yidhaahdeen maba bannaano mutlaqan kuwana waa bannaan tahay ay dhaheen laakiin bishuruud nacam shuruudana ay tahay in waxa lala dagaalamaa gaal kale ay yihiin dad gaalan kaalmaysanaya tiraa muslim baan u kaalmaysanaa waxa sax ma ah shardiga labaad waxaa weeyaan gaalka la kaalmaysanaya laftirkiisa ninaan hore loogu aqoonin muslim dhibaatayn inuu yahay ayb an yakuuna xasana ra'yi midda ay leeyihiin tan saddexaadna waxaa weeyaan xukunka fulaayo waa inuu noqdo awoodda sare iyo talinta muslimiintu inay leeyihiin ayb beri baa marka dagaaladan khaliijka iya waxaa la yidhi waay waa min baabi isticaanati اlkufaar waa bannaan tahay la yidhi marka ilaa man calaa man yaa loo kaalmaysana marka ma muslim kalaan muslim kaley laynayeenayb marka gaaladii halla kaalmaysan laakiin yey yey marka dagaal kula jireenna muslim bay kula jireen dabcan marka ma bannaana hadihi اlmas'ala wa in kaana yani bacdu ahli اlcilmi iyagu ha ku tagaan ma ahan culimmadu yani ma ahan iyagu ambiye aan gefin ma ahan nebiyaal aan gefin ma ahan dadka qaar baa marka mas'aladan laga hadla waxay yidhaahdaan culimmadaa la caayey iyo culimmadaa wax laga sheegay iyo culimmada iyagaa isku khilaafeen xataa mas'aladan ognahay ayb kaiir min alculamaa ay yidhaahdeen ma bannaana bacdi ahlilcilmina ay dhaheen waa bannaan tahay culimmadii marka waa bannaan tahay yidhi hadday ku gafeenna inagu marka cadaaladooda iyo culimmanimadooda ma durin hadda ka hor haddana ma durayno ayb soo ma fahmin laakiin mas'aladaa yacni ma ku toosna mana ku abbaarna meeshaan maxaa yeeley waxa la laynaya dad muslimiinay ahaayeen waxa loo laynayana islaamnimay ahayd waxaan kale dhan iskaba dhaafa tan kale iyadu waxay tahay awoodda yaa lahaa marka iyada laftirkeeda taliyahee la hoos imaanayeen taliyihii maraykankaa la hoos imaanaya markayshaada marka taasaa marka waxaa laleeya cuunka fulaayey iyo lisaalixi man yaa loo dagaalamayay lisaalixi maraykan unbay ahayd dhibkii meeshaas marka muslimka ka gaarayna ilal-aana wixii waxay ka mid ahayd sufuuftii muslimiinta waxa kala qaybiyey dhibaato fara badan wixii sababay ilaa markii dambe dhulalkan khaliijka aafada iyo dhibka maanta ka taagan kulluhu aahaar taas ka dhalatay unbay ahayd ayb ama qole xagga jirta ha wado ama qole inta jirta ha wadaan calaa kullin marka waa mas'alo shuruudaheedaba aynan u dhammaystirnayn haddii la yidhaahdo xataa waa culummada qowlkooda haddii la qabto in isticaanat اlkaafir waa bannaantahay haddii alisticaana bilkaafir waa bannaantahay haddii la yidhaha qowlkaa la qabto shuruudihii ay ku bannaaneed lamaba helin waxa kaloo ka sii daran waxay tahay gaaladiioo si cadba hadda islaamkii dagaal kula jirtoo nebiga caynayso oo yacnii caddaynayso oo qeexayso dagaal inay kula jirto waxan oo khilaafo iyo diin iyo ma maqli karna dhahayaan yaa nin intuu la soo safto iyo wuxuu ku leeyahay isticaano u waay kuwan kalean isaga celina waa kaalmaysanaa gaalka ayb tan isticaano maahane waa icaano waa icaano isticaano maaha waa icaana barnaamijka gaalka wato yaad kala shaqaynaysaa adiga markaan masalo markaa icaanaduna waxay gashaa mas'alo la yidhaha mas'alatulmudaaharay gashaa ayb marka isticaano iyo masaaisha iyo icaanada in la kala sooco aaday muhiim u tahay ayb xadiidkan marse waxaa deliishanaya marka culammada iyagu dhahaya ma bannaana kuwa waa bannaan tahay dhahayana waxay deliishadaan qisatu safwaan iyo kalay deliishadaan ayb baabun ay haadaa kani marka abu daawud kan unbuu keenay hadda meeshaan marka wuxuu leeyahay mushrik haddaanba la kaalmaysanayni waxba maba helaayaba waxba la siin maayo culammada marka waa la kaalmaysan karaa qabaan qabaan radqi waa loo tuuraa bay leeyihin haddaan la soo kiraysanin haddii la kiraystay kiradiisa u qaadan haddii aan la soo kiraysaninna waxunbaa looga tuuraa meesha baabun fii suhmaani اlkhayli marka faa'iidada ay lahaan kartana dabcan waxay tahay gaalada iyaga laftirkooda in laga kala faa'iidaysto ayb iyagii hadda aday kaa faa'iidaysanayaan iyagii marka haddaad ka faa'iidaysanaysidoo adiga aad awoodda sare yeelanayso oo kor iyo hoos ayaga intaad isku jebiso adigiina aad ka dhex faa'iidaysanaysid lumid taas culummada yacnii waa bannaan tahay isticaanada dhahayaan noocaasay u jeedaan markayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii suhmaani اlkhayli fardaha saamiyaalkooda qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa abu mucaawiya qaala xadaanaa cubaydullaahi can naafic can ibni cumar anna rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga ashama lirajulin nin ayuu saami u yeelay welifarasihi faraskiisa alaaata ashumin saddex saami buu ka yeelay nin iyo faraskiisii saddex saami buu nebiga ka yeelay sahman saamin lahu isaga ayaa lahaa wasahmayni laba saamina lifarasihi ayuu siiyey sahman saami buu siiyey lahu isaga wasahmayni laba saamina lifarasihi buu u yeelay marka qofka faraska ku dagaalamaya haniimada waxa uu marka uu qaadanayo arbacatu akhmaaska uu qaadanayo qofkii ku dagaalamayo faras saddex saami buu leeyahy laba faraskaa leh halna ninka nin ahaantiisa uu ku leeyahay lugta ayb marka masaladan xanaaftaa diidaan culammada jumhuur ahlilxadiid iyo fuqahadana saanay qabaan masaladan qaala xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana cabdullahi bnu yaziid qaala xadaana almascuudiyu ayb huwa cabdiraxmaan bn cabdillahi bni cutbata bni mascuud qaala xadaanii abu camra can abiihi qaala ataynaa rasuula اllahi sal ly slam nebigaan u nimid arbacata nafarin afar qof annagoo ah wamacanaa farasun aan wadanno fa acdaa kulla insaanin mina sahman mid kastoo annaga naga mida waxa uu siiyey saami wa acdaa lilfarasi sahmayni faraskiina laba saami buu u yeelay qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa umayat bnu khaalidin qaala xadaana almascuudiyu can rajuli min ali abi camra can abi camrata bimacnaahu ila annahu qaal alaaata nafarin saddex qof buu yidhi zaada fakaana lilfarisi kii faariska ah waxaa u sugnaatay alaaatu ashumin saddexda say ugu sugnaatay hal saa iskale labana faraskiisaale baabun ay haadaa kani baab marka qaybtaani waa qaybtii haniimadooda baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man ushima lahu sahman fii man axad xukunkii caddayntiibu baab yahay ushima lahu loo saami yeelay sahman saami baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man ashama lahu faraska qofkii u yeelay sahman saami qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa qaala xadaanaa mujamicu bnu yacquub bni mujamic bni yaziid alansaariy qaala samictu abi yacquuba bna mujamac yadkuru can camihi cabdiraxmaan bni yaziid alansaariy can camihi mujamic bni jaariyata alansaariy wa kaana axad alquraa ayuu ahaa aladiina qara'uu alqur'aan qaala waxau yidhi shahidna alxudaybiyata xudaybiya ayaan xaadirnay maca rasuuli illahi sal ly slam falama insarafnaa canha markaan ka soo gadoonnay idaa annaasu dadka waaba iyaga oo yahuzuuna alabaacira yahuzuuna ay dhaqdhaqaajinayaan alabaacira awrtoodii jamcu baciir awrtii bay dhaqaajinayaan awrtoodii bay kaxaynayaan faqaala bacdu nnaasi dadkii qaarkood baa waxay yidhahdeen libacdin qaarka kale u dhaheen maalinnaasi dadka maxaa u sugnaadoo lahaantooda ahaaday qaaluu waxay yidhaahdeen uuxiya ilaa rasuuli illahi sal l slam nebigii waa loo waxyooday fakharajnaa maca annaas dadkii ayaannu la baxnay nuujifu annagoo markaa yacnii awrteennii orodsiinayno ayb iyo fardihii fawajadna الnabiya salى اllahu alayh ali wslam nebigaan aragnay waaqifan calaa raaxilatihi isagoo gaadiidkiisa ku taagan ayb cinda kuraaci اlhamiim meesha la yidhaha kuraac alhamiim falama اjtamaca calayhi الnaasu dadka markay korkiisa ku kulmeen qara'a calayhim wuxuu ku aqriyay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay wa fatxun huu fatxi iyo furasho miyaa guul miyaa arrintan sulxulxudaybiya qaala nacam buu yidhi haa waladii nafsu muxammadin biyadihi innahu la fatxun waa guul ayb faqusimat khaybaru khaybar baa la qaybiye calaa ahli اlxudaybiyati baa loo qaybiyey faqasamahaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam calaa amaaniyata cashara sahman khaybar baa ahlulxudaybiya waa loo qaybiyey waaba loo ballan qaaday wacadakum اllahu maqaanima kaiira ilaahay wuxuu idin yaboohay maqaanim fara badan ta'khuduunaha oad qaadanaysaan calaa amaaniyata cashara sahman siddeed toban saami buu u qaybiyey wa kaana aljeyshu ciidanku wuxuu ahaa alfan wahamsamia kun iyo shan boqol fiihim alaaثumi'ati faarisin saddex boqol oo faaris baa ku jira ayaa ku jireen fa acda alfaarisa sahmayni kii faraska ku dagaalamaya laba saami buu u yeelay wa acda raajila sahman kii lugta ku socdayna hal saami marka baabka iyo waa is xadiidku waa isku daabaqayn ayaanoo faraskii in hal saami loo yeelay ayaa hadda kan uu tilmaamaya ninkii faras ku dagaalama markii laba saami la siiyey halna faraskaa la siiyey halna isaga qaatay riwaayadii horena maxay ahayd labuu faraska lahaa halna waxaa lahaa qofka taasaana saxiixaynka ku sugan oo saxiix ah middaanna waa daciif oo yacquub ibnu mujamic ibni jaariya ayaa ku jiro ayb marka waana laa infiraad baa ninkaa baa la gooni noqday ayb infiraadkii isagoo kalena tafarud ma ixtimaalayo ayb qaala abu daawuud xadiidu abi mucaawiyata asaxu waalcamalu calayhi xadiidka abi mucaawiya waa kii horon baabkii hore uu ku soo bilaabay kaas ayaa saxiixnimo badan waalcamalu calayhi camalka oo camalfalkuna xadiidkaa korkiisa u ahaaday kaasaa lagu dhaqmaa wa ara alwahma fii xadiidi mujamic waxaan arkaa buu yidhi wahm yacni ismoodsiin fii xadiidi mujamic annahu qaala alaaami'ati faarisin saddex boqol oo faaris buu yidhi wainamaa kaanuu mi'atay faarisin laba boqol unbay ahayn meesha uu saddex boqol yidhi marka meeshaa qalad hadduu ku jiro xadiidka qalad baa iiga muuqdo ka wadaa riwaayadan taasaana saxiix ah ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nafali nafalkiibuu u baab yahay abaalmarinta ayb nafalku marka waa abaalmarinta atanfiil ayb التنفيiل معنaaه تkصيiص maن lahu أثر في الxرب بشhayء min الmaal qof dagaalka wacdaro ku leh in wax uun loogu abaalgudo wax laga siiyo camr بnu شhucayb taabicigaa la yidhaha isaga wuxuu ku gaarya ama taabicu taabicigaas wuxuu ku khaas yeelay tanfiilku nebiga calayه الsalaaة وsalaam keliya oo wuxuu yidhi xilligii nebigu u bannaanaa bacda nebi maba la samay karo duuna man bacdahu imaam maalig isaga waa kahday haddii shardi amiirka uu ka dhigo oo yacnii inuu yidhaahdo amiirku hadduu dhaho ninkii sidaa iyo sidaa u dagaalamo waxaaya waxaasan siinayaa haddii shardi yani abaalmarinta hadday shardi noqoto intaan dagaalka la gelin ka hor shardi lagu galo oo amiirku uu shardi ka dhigo waa karaahaysanayaa buu yidhi sababtoo ah akhshaa an yakuuna alcamalu liddunyaa waxaan ka baqayaa buu yidhi qofku inuu adduunyo uun u dagaalamaba markaasnayb oo wixii dhammaa ay adduunyo ka noqdaan taasaan ka cabsanayaa buu yidhi imaam maalik culimmada marka labadaa qowl marka laga reebo cumuuman tanfiilku wax saxiix oo jiro waaye waana bannaan yahay laakiin meeshay iskaga khilaafeen waxaa weeyaan abaalmarintaani xaggee baa laga bixiyaa saddex qowl bay isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen arbacatu akhmaaskaa laga bixinaa haniimada marka la keeno shanaa loo qaybinaa khumus meelaa la dhigaa maxaa soo haray marka afar meelood afarta meelood intaan dadkii dagaalamay la siinin nafalaa laga bixina marka imaamka dadkii dagaalka aad ugu dadaalay oo wanaag fara badan ka muujiyey ayuu abaalmarinno ka sii siinaya inta soo hartaa dadka loo qaybina iyagana waa la qaybsanayaan kuwan abaalmarinaa laidin siiye lama dhahayo dadkana waa la qaybsanaya soo ma garanin waana madhabka imaam axmed iyo ay qabaan iyo ayruhu iyo hayruhu ayb qowl kale isagu wuxuu leeyahay imaamu shaafici agtiisa shaaficiyada agtooda wejka ugu asaxsan waxaa weeyaan khumusulkhumuskaa laga bixinaa haniimada shanaa loo qaybinayaa khumuska ayaa shan loo sii qaybinayaa qayb ka mida ayaa nafalka lagu bixina ayb awsaaci imaam axmed iyo abu hawrna qowlkaas horeay lahaayeen aslulhaniima laga bixinaa imaam maalig isagu wuxuu qabaa nafalku haddaanu shardi ahayn waa ogolyahay dagaalku waa la yska galay nin baa wacdaro dhigay awalna shardi hore looma looma siinin iyo abaalgudaa lagu siinaya iyo lama dhihin markaasoo kale wuxuu leeyahay imaamu maalig khumuskaa laga bixinaa khumuska maalka shan baa loo qaybinayaa khumuskii aardafar meel baa la dhigaa qaybna waa khumus qaybta khumuska inta aan dadkii lahaa loo qaybinin nafalkaa laga bixinaa uma markaas baa waxaa loo qaybinaa asnaaftii shanta ahayd oo waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba walyatama walmasaakiin wbni sabiil lilah isaga kuma jira saami tabarug unbaa loogu bilaabay baa la yidhi ayb shantaas qaybood markii nafalka laga bixiy kadib baa waxooda la siina saddex qowlo weeyaan maraallahu aclam marka daahir qowlka imaam axmed iyo awsaaci iyo aad mooddaa inay yacnii sawaabka u dhow yahay xadiidi xabiib ibni maslama sida uu tilmaamay haniimada marka la keeno waa la qaybinaa khumuska ayaa laga bixinaa inta soo hartaa nafalka laga dhiibaa kadib baa dadkii muqaatiliinta loo qaybinaa qaala xadaanaa wahbu bnu baqiya sideedana marka abu cubayd kitaabu اlamwaal waxa uu leeyahay nafhalu saraaya ayuu fasiraa ayb xadiidka dambe oo xabiibka markaan gaarnaan uga hadlaynaa qaala xadaanaa wahb bnu baqiya qaala akhbaranaa khaalid can daawuud can cikrima can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yowma badrin maalintii beder nebigu waxau yidhi man facala kada wakada falahu min annafali kada wakada ninkii sidaa iyo sidaa yeelo nafalku intaa intaa buu ka leeyahay qaala fataqadama alfityaanu dhallinyaradii waa hormareen walazima almashyakhatu araayaati odayaalkiina calamadii iyo taliskii ayay joogeen oy la joogeen oo nebigii bay ilaalinayeenoo halkaas gadaalay joogeen falam yabraxuuhaa kama aynan zuulin falammaa fataxa allaahu calayhim markuu alla u furay qaala almashyakhatu odayadii waxay yidhaahdeen kunnaa waxaannu ahayn rid-an garab ayaan lakum idinka idiin ahayn low inhasamtum haddaad jabi lahaydeen lafi'tum ilaynaa annagaad noo soo noqon lahaydeen ayb oo ciidanka aad biirin lahaydeen annagaa annagaa meel idinku diyaar ahayd falaa tadhabuu bilmaqnami haniimada hala teginnina falaa tadhabuu bilmaqnami wanabqaa yani haniimada la tegi maysaan waa annaguna markaa aan baaqi noqonno fa aba alfityaanu dhallinyaradii way diideen wa qaaluu waxay yidhaahdeen jacalahu rasuulu llahi sal ll slam lanaa nebiga annagoo noo yeelay faanzla allahu caza wajal alla wuxuu soo dejiyey yasaluunaka can اlanfaal qul ilanfaalu lilaahi wاrasuul yani nafalku alle rasuulka iska leh iyagaa xukumaya daaye ilaa qowlihi laga gaaro kama akhrajaka rabuka min beytika biاlxaqi waina fariiqa min almu'miniina lakaarihuun ayaa soo degtay yaquulu fakaana daalika kaagaas wuxuu ahaa khayran lahum in nebiga loo daayo nafalku mid u khayr badan buu ahaa fakadaalika aydan sidaasoo kale hafakaana daalika kaagaas ishaaradu waxay ku dhacaysaa idinka waxaad rabteen ciiru quraysh oo idiin fududayd allana wuxuu idin siiyey quraysh laftirkeedii ciidankii quraysh baad foodda isgarteen sida taasi alla subxaanahu watacaala middii idiin fiicnayd oo idinkugu aadiyey fakadalika sidaadaasoo kale aydan faadiicuunii io adeeca fa innii aclamu bicaaqibati hada minkum arrinkan cirib dambeedkeenna anaa idinkaga aqoon badana taasba maadaama aad ii dayseen tanna ii daayaqaala xadaanaa ziyaad bnu ayuub qaala xadaanaa hushaymu qaala ahbaranaa daawuud bnu abi hind can cikrimata can ibni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali waslama qaala ywma badrin ayb man qatala qatiilan qofkii qof dilo maqtuul qofkii dilo yani qof qofkii dilo falahu kada wakada waman asra asiiran maxbuus qofkii qafaale falahu kada wakada uma saaqa naxwahu xadiidu khaalidin atamu qaala xadaanaa haaruun bnu muxamed bni bakaar bni bilaal qaala xadaanaa yaziid bnu khaalid bni mawhab alhamdaaniy qaala xadaanaa yaxya bnu abi zaa'ida qaala ahbaranii daawuud bihada alxadiidi biisnaadihi qaala faqasamahaa rasuulu llahi sal l slam bisawaa nebiga waa qaybiyey si eg buu u qaybiyey wa xadiidu khaalidin atam qaala xadaanaa hanaad bnu sariy can abi bakrin can caasimin can muscab bni sacdin can abiihi qaal waa sacd bn abi waqaas jiitu ila اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nebigan uu ula imid yowma badrin maalintii bader bisayfin seef faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahiyow in allaha alleh qad shafaa sadrii laabtayda waa caafiyey alyowma maanta min alcaduwi cadowga xaggiisa waa ka caafiyey yacnii cadowgii dil baan uga dhergay wy oo wacdaraan dhigay fahab lii haada sayf seeftan isii faqaala waxa uu yidhi inna haada sayfa seeftan laysa lii walaa laka adna melihid adna melihi fadahabtu waan tegey wa ana aquulu anoo dhahayo yucdaahu waxaa la siin doonaa alyowma maanta seeftani man lam yubli balaa'i man lam yubli qofka aan muujinin oo aan wacdaro dhigin balaa'i ka balaa'i aniga wacdaro dhigaygo kale wixii aniga aan muujiyey qof aan muujinin amaa seeftan la siin doonaa maanta fabaynamaa ana id jaa'ani rasuul fabaynaa xilli ana aniga aan joogo fabaynamaa xilli ana aniga yacnii keligay aan ahay id jaa'ani rasuul baa ii yimid rasuulkii faqaala waxa uu yidhi ajib ajiib soo ajiib soo bax fadanantu waxaan maleeyey annahu nasala fiiya shay-un wax inay igu soo degeen bikalaamii warkayga dartiis hadalkaygii dartii inay wax igu soo degeen baan maleeyey faji'tu waan imid faqaala lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu igu yidhi innaka sa'altanii hada sayfa seeftan baad weyddiisay walaysa huwa lii walaa laka adna melihi adna ma kuu sugnaanino melihid wa ina allaha alle qad jacalahu lii anuu ii yeelay fa huwa laka adaa iskale marka alla anuu ii yeelay seeftaani wayas'aluunaka can اlanfaal qul ilanfaalu lilaahi wاrasuul saaftii alla anuu ii daayo taladeedii fahuwa laka marka anna adaan ku sii qaado uma qara'a yas'aluunaka can اlanfaal qul ilanfaalu lilaahi wاrasuul ilى aakhiri alaaya qaala abu daawuud qira'aةu bni mascuud yas'aluunaka الnafla saasay ahayd b wbilahi towfiiq sal اl sl l nabina mxamedi l l